khadar iyo v o maasantiin walaal shaqadii maalinla ahayd ee madaxweynuhu uu sharciga u lahaa buu wataa annaguna waan ka soo saarnay de go-aan oo guddoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaji xasan baa ka hadlay oo taageerayaasha iyo shacabka reer somalilan ee maraykan jooga iyo kuwa gudaha joogaba in loo midoobo marna gudaha la joogaa marna waa dibadda maanta madaxweynuhu safar dibaddu ku joogaa waanu taageersannahay waxaanu ku taageersannahayna annagoo xisbiga wadanaya taageerayaashiisiiya dhammaan hogaanka iyo fulintii xisbiga oo de ugu horeeyo guddoomiyaha xisbigu waa kii bayaan ka soo saaray marka annagu de waxaan taageersannahay somalilan in waxu soo kordhaan in wax ka dhacaan marnaba ajendahayga iyo qorshayaashayga maaha waa garta marka siyaasiyan muxuu muhiim u yahay safarkani markaa safarka safar shaqun baan u aragnaa madaxweynuhu ku tegey maraykan waxaana rajaynaa inuu guul ku dhammaado insha allahu tacaala somalilanna wax wax ugu soo kordhaan ayna waxba uga dhicin reer somalilan inay u midoobaan marka arrimaha noocaas oo kalena waa sunno hore u jira iminkana sii jiri doono muddo badan marka anagu arrinta qarannimada markay noqoto waxaan kama labalabaynayno waxaan u taagannahay qarannimada siday meel u gaadhi lahayd koob iyo soddon sannadood halgan baa lagu jiraa aqoonsi marka dee halgankaas hadduu saddex boqoloo sanno gaadhayo reer somalilan haddaanu nahay haddaanu nahay wadani haddaanu nahay siyaasiyiinta reer somalilan waxaan u diyaar u nahay inaan muddo dheer halgankaa wadaniyadda aan aan ku suntanaano oon jed ka jed uga tagno somalilaanimadana dad badan baa u soo waayey naftooda iyo maalkooda marka inaan kuwii ku ixtiraano oo qarannimada ilaano qarannimada gorgortan ma gasho ciyaar ma gasho dheelleel ma gasho mucaaradad ma gasho qarannimadu waxa weeye border meel yaala oo ka madax bannaan waxyaalaha laysku hayo dhan waa garta xusub macaalidaad maxaa is leedihiin miro waa laga goosan karaa safarkan wallaahi khadar walaalo safar walba ama shaqo walba ama dibad ha laga qabta ama guda laga qabta oo faqaarayaasha caalamiga la geynayo somalilan somalilan waxbaa ugu soo kordhaya dadkii doonaa iska hadlaan ciddii doontaa iska hadasho ciddii doontaa ha mucaarado laakiin mar walba oo somalilan fagaare la geeyo oo dunidu aragto somalilan indhahay ka qarsanaysaye inay xaqiiq jirto tahay dowlad dimuqraadiya tahay dowlad ummadan stabilitygeeda iyo xasiloodadeeda ka shaqaysay tahay ummaddu isku tashatay somalilan waa dhinac keliya iminka waxa weeye dadka reer somalilan baa qurbo iyo iyo qaranjoogba isku tashaday marka arrintaa waxaanu aragnaa anagu inay mar walba fagaare caalamiya la geeyo somalilan inay wax ku soo kordhayaan saaxiiba yeelanayso magaca iyo maamuuska somalilan iyo calankeeda la arkayo dee iminkana madaxweynihii astaantii qarankaa oo meesha maraya marka waxaan isleeyahay waa fursad weyn oo reer somalilan heleen hadday noqoto madax mucaarad iyo hadday noqoto madax maxaafadba iyo hadday noqoto madaxweynuhu ugu sarreeya qaranka in fagaarayaasha somalilan lagu badiyo si aan qadiyadeenan aan lookalnimada ka dayno oon caalami ka dhigno oo aan gar naqsano gar baan leenahay in somalilan fagaarayaasha la geeyo dunida laga iibgeeyo dunidu waaqaca somalilan aqbasho oo aqoonsato ugu dambaynayn xogeeye cadaaladda yunis xisbiga wadani dad badan waxay leeyihiin xilligan iminka lagu jiro saadaasha geopoliticska ama gebi dhaclaynta siyaasadda iyo dhacdooyinka dunida iyo danaha samaysmaya ayaa fursado badan abuuraysa maxay tahay aragtida xisbigee la xidhiidha arrimaha wallahi de somalilan waxa weeye boqcad caalamiya oo meel istraatijiya oo ilaahay subxana wa tacaala ku beeray dadka reer somalilan uu dejiyey marka fursad weyn oo caalamiya jirta fursadda caalamiga ayna u baahan nahay ee dunidu soo eegeyso hadday noqoto dunida maanta de dagaalaa jira dagaaladii qawaawa bilaabmayba iyo qaar kaloo de iminka sida ukraine oo kale iyo ruushka oo kale marka somalilan fursad weyn bay u tahay in fagaarayaasha caalamiga ay tagto fursad weyn bay u tahay in ummaddu soo eegto boqcadan yar ee nabadgelyada horumarka marka halkan waxay kusii wanaagsananaysaa inaan halkan dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo qawaaniinta la ilaaliyo doorashooyinka xilligooda ku dhacaan wax walba oo halkan xumaynaya fagaaraha dibadda naga xumaynaya in xaggan ku hagaajino marka safarka madaxweynahana guul baan rajeyna maasantiin aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani yunis axmed yunis oo igu warramay magaalada hargeysa